أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah urur gaaleedka midowda yurub oo qayladhaan afka furta ayaa ku dhawaaqay inuu awoodi laayahay bixinta qarashaadka ay ku shaqeeyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya yuu ururka ka codsaday inay la bixiyaan qarashka lagu tabantaabiyo afrikaanta maxaase xilligan ku soo beegay qayladhaantan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobbada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah hogaamiyaha xukuumadda riddada urdun oo la arkay isagoo wejigiisa laga dareemay qoobgariir iyo qalqal xilli uu la kulmayey saliibiga donald trumb maxaase ka jira in maraykanka uu urdun ku amray aqbalidda qorshaha barakaca loogu qalqaalinayo muslimiinta reer khaza sidoo kale barnaamijka waxaan caawa idinkugu hayaa shacabka soomaaliyeed oo baraha bulshada ka muujiyey sida ay maxaakiimta islaamiga ee mujaahidiinta ay cadaalad ugu helaan malaayiinta qof ee reer muqdisho iyo bulshada oo si adag uga falceliya talaab ay ku dhaqaaqday kooxda riddada soomaaliya qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maxay yihiin khataraha caafimaad ee ku xeedhan sokorta cad ee soomaalida sida aadka ay u isticmaasho maxay sabaarayaasha caafimaadka ka yidhaahdeen halisaha ka imaan kara in sokorta si xaddaafa loo isticmaalo warbixin ku aaddan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan kataa'ib akhbaariya oo galabta baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen duleedka xawaadley ee shabeellada dhexe waxaan sidoo kale barnaamijka faafareebka caawa idinkugu soo gudbin doonnaa munaasabad ay nabadoon ku dooranayeen jufada bakar ee ka tirsan beesha mursado oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud mas-uuliyiin iyo marti sharaf kelimaad ka jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo rabbaani ayaa caawa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal ugu horreyn waxaan caawa faafareebka ku bilaabi doonnaa xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa dagaallo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xaradheere dagaaladan oo lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxaa jiro khasaare cadowga gaaray waxaana dagaaladan lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay gelinkii dambe maanta faafisay muuqaal uu soo saaray kataayib al akhbaariya kaasi oo ah weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa midowda yurub oo shaaciyey in uu mugdi ku jiro cidda maalgelinaysa isbahaysiga cusub ee eyusom howlgalkaasha hadaladirirka ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya culaysyo xoogan waxayna tan ugu daran tahay cidda dusha u ridan lahayd maalgelinta howlgalkaasi ururgaaleedka midowda yurub oo ah kan ugu weyn ee dhaqaalaha ku bixin jiray murtasaqada afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya ayaa mar kale walaac ka muujiyey maalgelin la-aanta haysata howlgalkaasi ururka midowda afrika ayaa sheegay in maalgelinta howlgalka ay u muuqato mid isaga looga kala dhaqaaqay sidaas darteedna aysan awoodin inay keli ku noqdaan bixinta kharashaadka ku baxaya afrikaanta soomaaliya duulaanka saliibiga ku joogta afhayeenka arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ee midooda yurub ayaa gaalada caalamka u soo jeediyey in si cadaalad ah loo qaybsado mas-uuliyadda maaliyadeed ee maalgelinta howlgalka cusub ee loogu magacdaray eusom si aysan keli ugu noqon bixinta kharashaadkaasi oo aysan awoodin isagoo sii hadlayey ayuu sidoo kale sheegay in beesha gaalada caalamka uu ururkiisa ka filayo inay raacaan go-aanka ururka gaalada qaramada midoobay ee isbahaysiga eusom u sahlaya in uu helo maalgelinta qaramada midoobay sida uu hadalka u dhigay waxay tani kusoo beegmaysaa xili maraykanku horey u diiday in uu qayb ka noqdo dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eusom sidoo kalena beesha gaalada caalamku ka cagajiidayso bixinta dhaqaalaha ee dhankeeda kusoo aaday waxay taasi ugu dambeyn keentay in ururka midooda yurub uu qayladhaan afka furto sheegana in uusan keligiis xamili karin dhaqaalaha ku baxaya isbahaysigaasi kufriga ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa boqorka urdun oo wejigiisa laga dareemay qoobgariir iyo qalqal xili uu kulan la qaadanayey donald trump kulan ay xalay magaalada washington ee dalka maraykanka ku yeesheen donald trump iyo boqorka dowladda dabadhilifka urdun ayaa dhaliyey hadalhayn iyo buuq siyaasadeed boqor cabdulaahi ayaa ka soo muuqday warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah isagoo ku sugan aqalka cad ee dalka maraykanka islamarkaana hareer fadhiya donald trump hogaamiyaha dabadhilifka urdun waxaa jirkiisa laga dareemayey qalqal siyaasadeed trump ayaa ku dhowaad soddon daqiiqo ku hareer hadlayey isaguna wuxuu ku dhiiran waayey in uu si quban u hadlo isagoo dhulka fiirinaya ayuu hadlay ilbiriqsiyo aad u kooban boqor cabdulaahiga labaad ee urdun oo u muuqday in uusan ku qanacsanayn hadalka trump ee ah in maraykanku la wareego magaalada khaza shacabka filistiinna loo barakicin doono dalalka masar iyo urdun ayaa ku dhiiran waayey in uu trump hortiisa ka yidhaahdo waan diidanahay barakicinta shacabka filistiin taasi beddelkeed ilbiriqsiyadii uu hadlayey ayuu ku hadaaqayey in ay xiriir wanaagsan la leeyihiin maraykanka ayna kala shaqaynayaan waxa uu ugu yeeray nabadda bariga dhexe saxafiyadda amerikan ah ayaa intii uu kulanka socday trump weydiisay su-aal ahayd boqorka urdun wuxuu ka walaacsan yahay qorshaha israa'iil ku kala jarayso deegaanada daanta galbeed ee diyaar ma u tahay in aad ka qanciso madaxweynaha maraykanka ayaa ku jawaabay hadal u dhignaa in ay ninkan ka taageerayaan sidii uu xukunka u sii joogi lahaa isagoo jawaab qalloocan bixiyey falanqeeyaal siyaasadeed oo si qoto dheer uga hadlay kulankii xalay ayaa sheegay in boqorka dabadhilifka urdun wejigiisa laga dheehan karay qalqal iyo deganaanshiyo la-aan isagoo baqdin awgeed awoodi waayey in uu sheego waxa uu aaminsan yahay maraykanka ayaa lacago malaayiin dollar ah dowladaha urdun iyo masar bil walba ku siiya adkeynta amniga maamulka yuhuudda ee xoogga ku haystaa dhulalka muslimiinta filistiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwanayay mareegtu maanta daawacday waxaanse ka soo qaadanaynaa shil khasaare nafeed geystay oo ka dhacay magaalada burco magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa maalintii shalay ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare nafeed gaari nooca iska rogaha ah ayaa waxauu magaalada ku jiray haweeney waayeelah taasi oo isla goobta ku geeriyootay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daawacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto waxay maanta si aada u hadalhaysay qodobka ku saabsan fal ay ciidamada shahadalla dirirka ah ee kooxda riddada ay ku xireen mid ka mid a shacabka muslimiinta muqdisho kaasi oo dembi looga dhigay in uu u xukun doonto maxaakiimta islaamiga ah iskana diiday u xukuntagidda dawaaqiidda qisada cabdilfataax yuusuf xirsi cagaweyne ayaa si aad ah u qabsatay baraha bulshada kadib markii kooxda ridada ay faafisay maxkamadeynta qofkan muslimka ah ee ku eedeysan in uu cadaalad u raadsaday shareecada islaamka kumanaan kun oo ruux ayaa baraha social media sida facebook iyo twitter ama x arinkan si aada uga farceliyey bogagga kooxda ridada ay dadku arinkan aad uga difaaceen wiilkan dhallinyarada ah ee shareecadoonka ah dadka ayaa ka wada sinaa in maxkamadda mujaahidiinta ay yihiin kuwa cadaaladda laga helo halka maxkamadaha dawaaqiidana ay yihiin kuwa xaaraan ah oo uu dilooday musuq maasuq eex iyo gabodfal runtii risaalada mujaahidiinta ayaa dadku dhex marinayeen warbaahinta kooxda ridada arrinkaas oo saameyn weyn ku yeeshay baraha bulshada haddaba bashiir aan eegno qaar ka mid a falcelinada arrinkan laga bixiyey miskii cali khayre qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay wallaahi haddii runta la sheego shabaab waa idinka cadaalad fiican yahay raxfaan ma yaqaanaan laaluush ma yaqaanaan adigoo uusan ku shirin kaa bixin ayaad xaqaada helaysaa ayay tiri xasan yare qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay waa idinka cadaalad badan tahay al-shabaab adinku laaluush unkeen baad leedihiin qof dhibane ah iska dabawareeg baa ummaddii idinku nacday xasan gurgurtow ayuu yidhi siciid bashiir qof ay ugu qoran tahay wuxuu leeyahay bal eeg waxa ka socda soomaaliya qofkii xoolihiisa raadsanayey baa lasoo xirayaa oo sawiro laga keenayaa tuugadii xoolaha dhacdayna waxay qaadanayaan racfaan koonfurta soomaaliya waaba meel waalan ayuu yidhi usaamo sheikh qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay ummaddii cadaalad uma haysaan meesha ay cadaalad u doonan lahaayeenna waa u diideen sidee rabtaan marka ayuu yidhi farxaan ilkacase qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay shabaabka racfaan lagama qaato laaluushna ma qaataan maxkamadda dhan ee gobolka banaadir hal deegaan oo shabaabku ka taliyo ayaa ka cadaalad fiican magac ilaahay eeyaan been la isku sheegin ninkaasi hala daayo hantidiisa ha raadsadee ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay qadara cabdiraxmaan jaamac waxay leedahay taasi waa ku qaldan tihiin xagga dacwadda waxba kuma haysaan ummadda laaluush ayaad ku dhibteen dacwo dhul oo labada kun toddobayo toban ilaa maanta aadan waxba ka qaban daqiiqad daqiiqadna aad lacag u qaadanaysaan been yaan la isku sheegin ciddaanan idin aqoonin u sheekeeya haddaanba waxba qaban karinna ummadda nabadgeliya ayay ku soo gebagabaysay xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo maxay yihiin khataraha caafimaad ee ku xeeran sokorta cad ee soomaalida sida aadka ay u isticmaasho maxay sabaarayaasha caafimaadka ka yidhaahdeen halisaha ka imaan kara in sokorta si xaddhaafa loo isticmaalo ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaa qalinka u qaatay halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani haye cabdulqaadir tobankii sane lasoo dhaafay cilmi baaris laga sameeyey sokorta la cuno ee loo isticmaalo cunooyinka iyo cabitaanada ayaa la ogaaday in aysan wax faa'iidaa u lahayn qofka halka dhanka kale la iktishaafay amaba bannaanka lasoo dhigay in ay leedahay nuuc la qabsi ah sida daroogada uu jirka u barto oo kale daraasad lagu daabacay webbeejka laga leeyahay dalka maraykanka ee la yidhaahdo national library of medicine ayaa tilmaamay baaris muddo toban sannadood ah qaadatay kadib in la xaqiijiyey in dadka sida aadka ah u cuna sokorta iyo ilaha kala duwan ee laga helo lagu arkay isbedello badan oo ku yimaada jirkooda iyo ruuxdooda taas oo qofka ku keenta xaalado kala duwan oo caafimadeed markaan sokorta cunno kadib maxaa dhacaya sidee bay jirka ula falgashaa sokorta waa carbonhydrate waxayna ka kooban tahay laba monosocradis oo kale ah glucos iyo fractos waa laba sokor oo ka kala yimaada midhaha qudaarta iyo geeda sokoreedyo kale oo laga soo diyaariyo sokorta loona iibgeeyo wadamada afrika oo ay soomaaliya ku jirto haddaba marka ay sokortu gasho caloosha waxaa durbadiiba dhaca falcelin kiimikaaleed oo lagu magacaabo hycholosis falcelintaas kiimikaaleed ayaa ka dhexdhacaysa caloosha iyo mindhicirada waxaana loo kala jebiyaa sokorta glucos iyo fractos kuwaas oo si deg deg ah uga dhex milmo dhiigga una sameeya sare ukaca heerka sokorta ee dhiigga waxaa muhiim ah in la ogaado in glucos iyo fractos ay yihiin monosocradis kala duwan oo dhammaantood siyaabo kala duwan uga jawaabi kara hababka dheefshiidka kiimikaaleed ee jirka sidoo kale daraasaddan ayaa waxaa lagu ogaaday in sokorta ay leedahay nuuc la qabsi ah oo qofka ku keena in uu mar waliba raadiyo cunista sokorta taasoo sababtu tahay falgalka kiimikaaleed ee sokorta oo keena in unugyada qaarkood ee jirka ay saameyn xoogan ku yeelato taasina ay sababto in unugyada qaar ay mar waliba u baahdaan sokorta sida daroogada jirka ula qabsada oo kale haddaba sokortu faa'iido ma leedahay sida daraasadaha qaar ay sheegayaan waxay inta badan qabaan ilaa iyo afar arrimood oo qofka caafimaadka qaba uu uga faa'iidaysan karo sokorta sida in uu ka helo tamar sonkortu waa il deg deg ah oo tamareed islamarkaana kaa caawin karta waxqabadka iyo in aad dulqaad u yeelan karto fuuqcelinta sonkortu waxa ay kaa caawin kartaa ilaalinta fuuqcelinta isku dheelatirka elektrolaitka waxa loo yaqaano ama macaadinta kala duwan ee jirka ka howlgala iyo midda afaraad oo ah in dhadhan ee u samayso cunooyinka iyo cabitaanada haddaan sheegnay faa'iidooyinka cunista sokorta dhanka kale ma jiraan dhibaatooyin ay keento sokorta khataraha ku gadaaman cunista sokorta qaar ka mid a haddii aynu wax ka tilmaanno waxaa ka mid a marka hore in ay keento miisaanka qofka oo kordha afka oo soo shiira amaba ura cudurro raaga dhiikar iyo dheecaanka insuliinta oo sokorta badan ee jirka soo gashay waxba ka tari waaya jahwareer badan oo uu kala kulmay sonkorta aan xadidneyn aawadeed waxaa suurtagal ah dhagaystow in aad isweydiinayso sokorta laga hadlayo ma midda aynu ku macaansanno cunooyinka mise waa mid kale inkastoo horodhaca warbixinteenna ku soo tilmaannay haddana sokortu ha ahaato mid cad iyo midda ku jirta cunooyinka sida askareemyada jallaatooyinka xalwada buskudka nacnaaca burka iyo baastada iyo wixii la mid ah mid kasta waxaa ku jira qadar sonkor ah oo marka ay jirka galaan waxaa loo dirayaa qaybahooda iyagoo lagula tacaamulayo luqadda kiimikada ee uu jirka isku yaqaano sidaa darteed waxaa lagu talinayaa in laga fogaado isticmaalka faraha badan ee sonkorta haddaba haddii aynu joojinno muddo shan iyo toban maalmood ilaa soddon maalmood maxaa jirkeenna ku dhacaya doctor carlo jarmilo oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada guud iyo daweyntooda ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahnayn cunista sokorta isaga oo ka sheekeynaya bukaanadiisa ayuu yidhi
waxaan arkay bukaanno badan oo la halgamaya calaamadaha isticmaalka faraha badan ee sonkorta iskuna dayaya inay ka tagaan caadooyinkan sonkorta sababtoo ah sonkorta waa mid aad ula qabsan karta jirka marka si joogtaa loo cuno waxaa laga yaabaa inaad xitaa ogaato inaad maalin kasta sokor cunto sababtoo ah sonkortu waxay ku dhex jirtaa cuntooyin badan sida suugada rootiga iyo waxyaabaha kale si kastaba ha ahaatee jirkeennu wuxuu soo saaraa gulugos dufanka iyo borotiinno sidaa darteed ka tegista sonkortu waa mid gebi ahaanba ammaan ah waxay faa'iido u leedahay dadka leh dhibaatooyinka dhiibshid xumida marka ma jiro baahi la leeyahay ma laga maarmi karo sonkorta xitaa carruurta uma baahna
sugar that you eat, out of starches that come from any other food, out of the fat that you have stored in your body, or even from the proteins that you have in your body. So, we don't need sugar for energy, we don't need sugar to thrive. Children don't need sugar to thrive at all.
haddaba dhakhtarka oo soo qaadanaya toban arrimood oo faa'iido u leh qofka haddii uu joojiyo isticmaalka sonkorta muddo shan iyo toban maalmood ah ayaa waxa uu sheegay in qofka uu dareemi doono addiction oo ah la qabsi iyo in ay meesha ka bixi doonaan calaamado badan oo ka mid a madax xanuunka walaaca faraha badan yalaalugada ama lalabada iyo xanaaqa faraha badan iyo wixii kaloo la mida sidoo kale khabiirka iyo falanqeeyaha dhanka caafimaadka dhakhtarka lagu magacaabo eric beeg oo ka hadlayey faa'iidooyinka haddii qofku iska joojiyo isticmaalka ama cunista sokorta muddo laba toddobaad ah ayaa waxa uu sheegay inay muhiim u tahay caafimaadka qofka doctoorka ayaa waxa uu soo qaadanayaa ilaa iyo sagaal arrimood oo muhiim u ah joojinta sokorta waxaana ka mid a isbeddel ku yimaada wejiga iyo dhexda gaar ahaan qofka oo yeesha muuqaal wanaagsan oo qurxoon sababtoo ah beerku waxa uu sii daayaa dufan waxaana meesha ka baxaya baruur badan oo samaysb lahayd hagaagidda indhaha maskaxda xididada dhiigga qaada iyo keliyaha sidoo kale qofka oo awood ahaan u soo kora hurdada qofka oo hagaagta cunnada oo qofka u furanta sidoo kale unsuliinta jirka oo awood u yeelata iska difaacidda weerarada uga imaanaya sonkorta iyo in uu qofka ka yaraado xanaaqa faraha badan iyo inuu sidoo kale yaraado culayska jirka saaran iyo maqaarka oo soo hagaaga amaba qorxoonaada isla markaana ay ka joogsadaan nabarada iyo finanka faraha badan ee wejiga iyo caabuqyada faraha badan ee qofku la nool yahay waa sida uu yidhi doctoorka eric beck dhanka kale doctor cabdilmajiid oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo in badan ka faalooda arrimaha caafimaadka ayaa isaguna waxa uu qabaa in wax faa'iide ah aysan soo kordhin cunista sonkorta islamarkaana laga qaado xanuuno badan waxa uu yidhi hal qodobo sonkorta ku saabsan baan kuu sheegayaa sonkorta horta nafaqo ama faaliyu nafaqeed oy leedahay ma jiro jidhkaaga meel walba waxay ka abuuraysaa caabuq oo inflammation baa kugu samaysmaya waa tan saddexaadee waxay leedahay la qabsi addiction wax loo yaqaano qofku markuu sonkorta isticmaalo way adag tahay inuu si fudud u joojiyo waaba u xanuunsadaa qofku sidoo kale sonkortu waxa ay cunto siisaa oo ay u noqotaa tamar xaaladaha caafimaad darrada ee jidhkaaga kusoo socda ha noqdo macaan ha noqoto dhiikar ha noqdo kansar wax walboo jidhkaaga kusoo socda sonkorta tamar ahaanba u isticmaalaa si uu ugu koro jidhkaaga dhexdeeda sidaa awgeed anigu waxaan jeclay mar walba inaad jeclaato cunto iyadana ku jeclaanaysa inaad cunto cunto iyaduna caafimaad ku siinaysaa inaad isticmaasho xaalad iyaduna ama cunto iyaduna nafaqadaada iyo horumarkaaga iyo caafimaadkaaga shaqaynaysa sonkortuna kama mid aha ugu dambeyntii haddii aan laga maarmayn isticmaalka sokorta qadar intee la eg ayaan u baahannahay waxaa arrimahaas inooga hadlaya doctor moxamed al axmedi oo ku takhasusay nafaqooyinka cunnada iyo dawooyinka waxa uuna leeyahay الجسم يحتاج إلى السكر المضاف الأبيض هذا اللي في الشاي وهذا تماما ما يحتاجه ابدا تماما اجل ما احط يحتاجه.
عسل على الشاي يا ما دكتور.
يحتاجه تماما خليني أنا أقول لك طيب الآن أحط عسل الآن جسم الإنسان sokor looma baahno aslan sababtu maxay tahay cuntada iyo sokortaba xilliga ay gaaraan caloosha waxaa loo beddelayaa kiimiko la yidhaahdo gulikos waana luqadda uu isticmaalo jirka unugyadu jirkuna ma garanayaan waxaan luqaddaasi ahayn malabka timirta subagga iyo kuwo kaloo badan oo jirka kala dagaalamaya waxyaabaha dhibaya iyo sumowga waxaa loo xawilayaa julikos iyadoo loo diyaarinayo tamar ama enerji sidaa darteed xitaa qudaarta ma ahan inaan ka qaadanno kimiyo weyn ama badan sababtoo ah waxaa ku jira faraktos badan oo sonkor ah taas oo mashquulinaysa baarka kadibna waxaa imaanaya baar subag sidaa darteed waxaa waajib ah in wax yar laga qaato
طيب الآن أنا أحتاج السكر الأبيض هذا المضاف نعم بكميات بسيطة للرجال تسع ملاعق في, في اليوم في اليوم الواحد waa tahay anigu waxaan u baahanahay sonkor inaan wax ku darsado qadar igu filan maalinkaas muxuu noqonayaa arrinkan waa mid iska sahlan aanu eegno haddaba raggu waxay u baahan yihiin sagaal qaando oo ah qaandada aadka u yar ee loo isticmaalo qaxwada dumarkuna waxay u baahan yihiin lix qaando oo noocaas ah carruurtuna waxay qiyaaskaas kala mid yihiin dumarka laakiin musiibada ugu daran waxay ka taagan tahay cabitaanada aashitooyinka leh kuwaas oo iyagana mamnuuc ah غطى احتياجنا بالكامل كل المشروبات السكرية
haddaba dhegaystow haddii aad tahay dadkaa sida aadkaa u isticmaala sonkorta adigooba soo tijaabi waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wulaada islaamiga ee galgaduud munaasabad ay noobadoon ku dooranayeen jufada abakar ee ka tirsan beesha mursado ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabaddan waxaa ka soo qaybgalay culimaawdiin waxgarad ogaasyo iyo maamulada wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo shabeellada dhexe waxaana jufada abakar oo ka tirsan beelweynta mursado ay ku doorteen nabadoon macalin farxaan cabdi maxamed inuu noqdo nabadoonka jufadaas isagoo bedelay nabadoon axmed jilacow jimcaale oo dhowaan geeriyooday ugu horeyn waxaa kelimad la siiyey nabadoon mascuud xasan casir afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaan rabnaa xafladdan aad u qiimaha badan ay maanta qabanqaabiyeen walaalaha beesha abakar ee maanta naftooda iyo maalkooda iyo maskaxdooda iyo muruqoodaba isu keenay isukeenka ay isu keeneenna in ay ku doortaan macallin farxaan cabdi maxamed oo ah nabadoon badiil ka ah nabadoon axmed dilaxow jimcaale ay maanta beesha heer abakar ay halkan soo istaajiyeen ayagoo ku doortay nin culamo ah inuu yahay ku dhaqaya shareecada islaamka in ay maanta halkan soo istaajiyeen kuna wareejiyeen dadka halkan fadhiya oo culummada ah iyo akhyaarta si guud dhallinyarada inay ninkaas uu yahay naqiib ayaga ku maamulaya ku dhaqanka shareecada islaamka macalin farxaan ood maanta halkan soo istaajiseen haddaan nahay golaha nuqubada ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka galgaduud waxaan leenahay macalin farxaan soo dhowow waan soo dhowaynaynaa waa naqiib ka mid ah nuqubada islaamiga gobolka galgaduud oo ku dhaqayo beesha heer abakar si gaar ahaaneed shareecada islaamka si guudna waa naqiib ka mid ah nuqubada islaamiga oo maanta lagu ogyahay gobolka galgaduud islaamku ku ogyahay kulana xisaabtamayo gaalada ku soo duushay beesha abakarna naf iyo maal wax allaala wixii macalin farxaan uu u soo damaado in ay garabkiisa ay ku taagan yihiin soo saas maaha ilaahay ha idin barakeeyo nuqubada islaamiga meel kastay joogaan way isgarabsadaan jihaadka ayay qolo walba mehi joogta ka tadbiiqisaa macalin farxaan insha allahu tacaala waxa aan ka rabnaa waa inuu shareecada islaamka oo ku dhaqo si gaar ahaaneed iyo si guudba ummadda muslimiinta ah iyo walaalaha hadda soo istaajiya halkaanba shareecada islaamka inuu ku hogaamiyo ayaan isku garabsanaynaa waa walaal aan insha allahu tacaala aan rajayhayno in uu mugdi badan ou tolka uu ka bixi doono biidni illaahi tacaala asagoo ilaahay subxaana wa tacaala hay kaashanayo annaguna waxaan leenahay walaalkeen wayna ilaahi subxaana wa tacaala hay ha u fududeeyaan leenahay insha allahu tacaala sidoo kale waxaa kelimad goobta ka jeediyey qaar ka mid ah nabadoonnada jufada abakar oo soo dhoweeyey nabadoonka cusub oo ay doorteen beesha abakar majabe ee ka tirsan beesha saddex iyo sagaal ayaa maantay xafladdan caleemasaarka ka soo qayb gashay waxaan ku jirnay dowro lix maalmood muddo ah lixdaas maalmood oon dowrada ku jirnaa waxaan xulahaynay oon beesha ka dhex raadinaynay ee naqiib aan soo doorannay oo si xurnimo leh aan u soo doorannay annagoo ah beesha abbakar majabe naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaa farxaan cabdi maxamed waxaan naqiibkaas ku soo doorannay in uu yahay macallin diinka islaamka in uu nagu hoggaamiyo annagoo ah beesha abbakar majabe waxaan u mahad celinaynaa dadka walaalka aan nahay wufuuddooda ka soo qayb gashay caleemasaarka naqiibka beesha abbakar ayaan u mahad celinaynaa oo ka timiday daafaha gobolkan galgaduud ka timiday ee ka soo qayb gashay xafladda lagu dooranayo naqiibka beesha abbakar majabe waxaan leenahay ragga naqiibada ah ugaas leh waxgarad leh culimo owdiin leh iyagana waa u mahad celinaynaa maadaama ay wakhtigooda noo soo hureen ee ka soo qayb galeen xafladda caleemasaarka awalan horta mahadda ilaahay u sugnaatay kabacdina dadka muslimiinta oo meel walba ka soo qayb galay caleemasaarka naqiibka cusub ee beesha abakar ayaan mahad celinaynaa safarka ay soo galeen waxaan leenahay jisaaka la ajir laha ka siiyo intaas kabacdi reer abakar waxay fadhiyeen muddo badan sida odaash horeba sheegeen ayankoo dooraa naqiib ay isku raacsan yihiin ama ay ku kalsoon yihiin haddana ah naqiib diinta islaamka ku hogaansha ama haddii maaragtahay dad nimadooda dhowre ayankoo dooranaya insha allaahu naqiibku way doorteen waxaan leenahay naqiibka jira allah ka dhigaan leenahay tolka yimid oo waddanka ka yimid daafaha magaalada iyo degmooyinka ka yimidne waxaan leenahay jisaakallah inay ka soo qayb galeen naqiibka caleemasaarkiisa way ku mahadsan yihiin waana ka sugayna naqiibkaas odagu hor xoogaay waa hafiye laakiin magaciisa waxaa la yidhaha faarax cabdi maxamed aa la yidhaha saas dadku inuu fahmaan la rabaa faarax cabdi maxamed waaye naqiibkaynu waxaan nahaa odayaasha inay la shaqeeyaan rabnaa naha anunkuna insha allahu asoo nagu hogaamihaya shareecada islaamka ayaan waxaan rabnaa anunkuna ka odayaal ahaan iyo naqiib ahaanba inaan la shaqaynaan rabnaa inaan kala odaynaan rabnaa dadnimadayna iyo diintayna inaan kala odaynaan rabnaa waxaan marka aan ku soo gabagabayha naqiibka cusub waa naqiibkayna waana doorannay waana ku kalsoonnahay waana la shaqaynaa haddaan odayaalnahay mid ka mid ah abwaanada martisharafka ah ayaa goobta gabay ka cabiray munaasabadda bismillaah waxaa loo dadaalaa midnimo dib u yag leelkeedii waxaa loo dan leeyahayne waa daacad iyo khayre waxaa duubkuu noo saaran yahay culuma diinkiye waxaa duubku noo saaran yahay culuma diinkiye isku duubma diintana cuskada waa wax noo danehe inaan kala didnana waan ka digiyo inoo daraane inta diinta nabi raacsan waa uliyo diirkeede allahu akbar inta diinta nabi raacsan waa uliyo diirkeede duldulaalka waa wuxuu ibliis dalaaq yidhaahdaaye doqontaa ka faa'iida iyo gaaladaba joogi waa waxaa dalkeenniyo qabsaday maantay dunidiiye waa waxaa dalkeenniyo qabsaday maantay dunidiiye haddaynaan difaacayn xaqoon diinta garab siinin bal inaan dulloobayna baan idin dareensiine waxaa nooga sii daranne waa daarta aakhiraaye in kaluu dardaarana haddaan daraf ka raacsiiyo tusaalaha haddii aan ku daro diriitan uu sheego jidhka waxaa u daawaa cuntada ama dabiibkiiye dacwada qalbiga lagu dhaqaa daayin ebedkeede dacwada qalbiga lagu dhaqaa daayin ebedkeede diiwaanka waxaa igu qoran inaad ka dahdeene darsi qur'aane noogama filniyo dowra maalma ahee dugsiyaal ha loo furo bulshada diinta laga qaato dugsiyaal ha loo furo bulshada diinta laga qaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mas-uuliyiintii goobta ka hadasha waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wabihi nastaciin calaa umuuri diin wadunyaa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله سبحانه وتعالى أي أمهد إلينا أولا وآخرا بعد الله مشاركين تا يكسو قيب قرياشا مناسبة على مساركة قيبه هذا كالدون وعن لنا جزاكم الله خيرا والماء دينك يا دعاء صلاة دينك يا قاسيدة نقابة يا نبدون dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta guud ahaan oo munaasabadan runtii ka soo qayb galay oo si wanaagsanna u mushaarakeeyey dadkii kelimada lahaa dareenkooda iyo maaragtay wixii markaas u muuqday ka jeestay jazaakum allahu khayr aljazaa beesha abakar majabe waxay keeneen naqiib oo shareecada ilaahay ku hogaamiyo runtii jazaahum allahu khayran horeyaa waxay u doorteen muddo hadda lagu joogo afar sino naqiib meeshaan looga calaamo saaray naqiibkaasi muddo ayuu shaqaynayey runtii xilligaasi ballanqaadkii ay qaadeen oo maaragtay in naqiibka la shaqeeyaan shareecada ilaahay in lagu wada socdo oo ay ka dhabeeyeen naqiibkii geeriyooday naqiib axmed dilahow jimcaale isagoo nin odaya da ah aad iyo aad looga xasuusan karo xamladdii cadowga soo qaaday walaayaadkan ama gobollada dhexe gaar ahaan galguduud ku soo qaaday doorkii iyo kaalintii markaasi cidda guud ahaan murunsade gaar ahaan ciddii asaga mas-uulka ahaa u muuqday oo maaragtay muuqaaladiisii iyo hubkiisii iyo dharkiisii iyo aad iyo aad loo xasuusanaayo oo runtii jazaahum allahu khayran aad iyo aad baa ugu mahad celinaynaa si gaar reer abakar maantana hadda ayadoo wakhtigan kole la joogo fatro kala gelinin naqiib cusub macallin qur-aan ah keensaday waa u mahad celinayaa horta guud ahaan waddadaasi maanta oo ilaahay aan ka rajaynayno inaan ku kulansannahay inaan iskugu imaanay qabaa'il hadda yihiin mujaahidiintii dhammaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan rajaynaynaa in arrintaas ilaahay noo adkeeyo annagana juhdigeedii dadaalkeedii oo la nimaadno ilaahay baa weydiisanaynaa waxaan u dardaarmayaa marka naqiibka naqiib maclim farxaan cabdikariim moxamed awalan kolle saad arkayso nuqabo kale horta jirtay ogaas ayaa jiro si guud ahaan insha allahu tacaala waajibaadkaada waxaa ka mid ah inaad ummadda isku waddo dariiq ilaahi inaad ku waddo ummadda macnaha in laysku haayo midnimada aayadda meesha ka qoran wadajirka waa la rabaa wadajirkaas laakiin mid xaga inuu ahaadaa la rabaa waa inta hadda la sheegay dadka ay buraarujiyeen kitaabka ilaahay sunnadii nabaga maaragtay diinta ilaahay oo ballaaran in lagu socdo oo maaragtay marji ayadaa noo ah shuurada inaad badiso wadatashiga inaad badiso midnimada guud ahaan abakar lagu bilaabo ilaa maaragtay murasada iyo loqabaa'ilka kale nin anfaacad noqoto soo odayaasha ay tilmaameen waxaan kale ku darayaa wakhtiga hadda la joogo waa wakhti aad iyo aad u dhib badan bimacnaa fidno badan ay jirto dhaqarta ay badan tahay cadowga nagu soo horjeedo oo fargelinta ay badan tahay oo maaragtay cadowgana hadda maanta wuxuu kaashanayaa dad annagana la mid ah oo soomaaliyeed maaragtay gobollada ku soo jeedo ayaa maanta cadowga la shaqaynaa la joogo marka fargelintoodu waa badan tahay dhaqartoodu waa badan tahay maaragtay waxaa la rabaa in maaragtay aan iska ilaalino gaar ahaan nuqabada laga rabaa oo naqiibka cusub ugu horeeyo ummad maaragtay banaanka lagu soo faragelinaayo oo mashaariic badankan wada waa reer hibar reer hibar waxa dhulkan yimid waa ogtihin qadaayaadkaasna marka in la feejignaado insha allahu tacaala war waa akhyaarta iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta akhiiran markan ka walaa'i ahaan annaga waxaan soo dhawaynaynaa naqiibka cusub naqiib macalin farxaan cabdikariim marka annaga waa soo dhawaynaynaa waana aqbalnay insha allahu tacaala waana la shaqayn doonaa ka gobol ahaan ka degmooyin ahaan ka tuulo ahaan insha allahu tacaala nuqabadiisu ku mid yahay insha allahu tacaala waxaana rabnaa inaan insha allahu tacaala tanshiid ahaan ama dhiirigelin aan u bilaabno waxyaalo kalen kolley waa waa usoo socdaan laakiin hadda waxay ugu talagalnay insha allahu tacaala u dhiibi doonaa ha soo istaago macalin farxaan ogaas adana soo istaag shee yuusuf soo istaag reera bakal ala alaab kalen waa usoo wadaan oo maaragtay wixii ku socon lahaa laakiin hadda inta ma taagnaa haye la wareeg marka adaga adaa u dhiibaa bismi illaahi raxmaan raxiim noo wakiil ka ah waaliga walaayada galguduud sheekh cabdalla abu khaalid waxaan kitaabkan ilaahay ku wareejinayaa kitaabkan kitaabkan waxuu wari hortiis gabarnima rati yeeshaa la yidhi asagoo hortiis gabarna ma ahayn gabay suganna maahaynu waa lay gurday jiray kitaabkan kitaabkan la'aantiisu dadku gudnimo kama baxaan marka kitaabkaas in beesha mursado si guud si gaara beesha abakar looga qaado gudnimo looga ilaalsheeyaan kugu dhiiba ilaahayna lagu addoomiye dadna ay ka diidaan addoonnimo anna waa kaaga guddoon baarak allah allahu akbar waxaan guddoonsiyey cali farxaan cabdikariim maxamed waxaan kugu guddoonsiyey kitaabkaas ilaahay inaad tadbiiqiso kuna tadbiiqiso ummadda aad mas-uulka ka taho mas-uulka kaa dhigatay iyo cid allaale ciddii shareecada islaamka ka hor timaada inaad geesaha ku dhufto
baarak allahu fiik raayadan waxaa ku qoran laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah raayadaasu waxay diidan tahay marka shareecada ilaahay sharci aan ahayn ku caabudi mayna insaan ama xoog ha lahaado ama ha xoog yaraacdo ku caabudi maynay leedahay ma qaadatay ugaas mursado ma u qaad waa u qaaday baarak allah fiik baarak allah raayadan waa raayadii tawxiidka macalin raayadan markaad aragto qorgaaga ammaankaad furo waqaatiluhum xataa laa tukuna fitan
raayadan marka qof ama ha tabar yaraado ama ha tabar weynaado raayadaas qofkii aqbashan waa qofaad oday ka tahay qofkii diidana cadowaad uu tahay cadowaayo cadowaad inaad ku noqoto lagaa rabo qofkii u hoggaansan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waana ka liibaanaysaa waana ku liibaanaysaa ma ku aqbashay anna waa kuu guddoonsiiyey inaad kitaab qoragaas adan adan sanduuq gashan ee aad la socoto ee aad furmaha la aado ood kitaabka ilaahay inta dugsiga qof u dhiibto kabiir u dhiibtid inaad inaad kitaabka qoragaas aan ku godoon wabillahi tawfiiq qoragaanu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dadka jihaadiga iyo dadka kale lagu kala saaro ama ha la siiyo ama ha haysto ama ha lahaado waxyaabaha lagu kala saaro marka qoragaa inaadan ka xishoonaa macallin ugu diibo oo aadan guriga inta isqaadan ari adoo nabadoor maa qoraysi sidi karta qoragaa waxaa la rabaa inaad ku xisbayso inaad macruufka ku farto cidda ku hor kacdo muunkarka ku reebto caado aad ka dhigato inaad qoray sidato aniga macalinka bergi waaba isacbuli waxaa ku dhacay inaan in lagu yidhaaha la rabaa ee aad tiraahdid xogo salaada usoo degdega maayo qoranka nadar ha wabilaahi tawfiiq ma ku aqbash allahu akbar allahu akbar
waa hagaag dhegaystayaal mas-uuliyiin iyo ogaase kale oo ka hadlay munaasabadda habeen dambe ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisalaaad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay noo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu الإسلام بشرى